madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciida ayaa kulan cashi sharaf iyo sogootigniska jarta magaalada dhuusmareebanka sameeya cilmi baarayaal sare oo ku dareeran ah macadka daraasaadka siyaasadda ee heritage haanaas oo maalmoo magaalada ka qawadaya madal diiradda laka saaraya nabadi iyo reed ingiliisyooga kulankiya waliba ku qayb galay aqoon-yahanada deegaanka mas-uuliyiinta jaamacado xanukumada bulshada rayidka iyo marti sharafkaleda maxamed rashiid oo ku mid ah cilmi baaryaalka ku qaybgalay kulamadan yaa ku warami baaritaanada iyo walyaabo ku muhiimsan ee lanku hadlaaya kulanka heritage waxay samaysay dhowr cilmi baaris oo aada iyo aad bulshada galmudug uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ahayd colaadii ilaahay ma soo celiyee gaalkacyo oo cilmi baaris laga sameeyey labada kun lix iyo tobankii disembar ilaa haddeertaana ah namuudaj iyo wax la isticmaalo ah sidoo kaleeto xaaladihii ay soo martay galmudug cilmi baarisii laga sameeyaa jirtay oo ay ka mid ahayd labada kun iyo toban iyo sagaalkii xanukumada ku qaybgalayaalka ayaa yoona dhinisho sheegay in daraasaada la sameeyaa isbedel weyn ku taro doonta dalka kaasi hadda sidaan galmudug sidaan loola soconnaba colaadda waxay kusoo hartay miyiga iyo meelahaas ay inta badan oo ah ay ku yaryihiin dadka aqoon-yahanada ah ayaa qeyb weynay ka tahay saameynta uga ballaaran ee dagaalada inta badan ay ka yimaadaan horumarada ay galmudug qeyb weyn ka taabsanaysa waxaa ka mid ah in mar walba ay waxbarashadu iyo dadka aqoon-yahanadana ay kusii bataan waxaa sii badanaysa in nabadu dadka dhan ay wada fahmaan hadda waxaad arkaysaa maamul goboleed kasta ama dowlad goboleed kasta waxaa laga soo dhisayaa meesha hoose wax walbana asaaskaa laga dhiga maadaama dadka soomaalida ay aad u kala fogaadeen oo soddon saniyo dheeri ay dadku kala maqan yihiin in la isku soo dhowaado oo dadka ay marka hore inta isla degan bal isfahamto madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciida ayaa macadka daraasaadka siyaasadda heritage ka ammaanay walyaabo iyo qawadan deegaanadan galmuduga
sharaf bay noo tahay inaan caawa halkaan idinku soo dhoweyno tiimkiina research ka sameynayay heritage ee run ahaantii shaqada fiican galmudug ka soo qabtay gebagabadeedii inaan wada cashayno in kala warqaadanno aad bay muhiim noogu ahayd cilmi baaristii aad samaysteen iyo cilmi baarisyo ka horeeyey oo galmudug laga sameeyey runaantii dhammaantood positive ayay ayay tilmaamayaan iyo shaqo la qabtay muddadii annagu aan joognay xilka aan joognay